waxaa inoo suura gashay in aan la kulno la-taliyaha wasiirka arrimaha gudaha dowladda kumeed gaarka soomaaliya doctor cabdulqaadir cabdi gutaale oo ka mid ahaa xubnihii daadihinayay guddiga xubnaha sharci samaynta maamulka magaalada muqdisho isagoo a faahfaahinaya waxyaabihii ay halkan u yimaadeen ayaa wuxuu yidhi guddiga muqdisho city charter ee la yidhaahdo technical teamka waxay yimaadeen maalinta isniinta ahayd ee toddobaadkii hore ayay yimaadeen magaalada jabuuti waxayna u yimaadeen si ay ula kulmaan khubaro caalami ah oo ku takasustay sameynta sharciyada magaalooyinka waxaana ugu horeeyey khabiirka patrick mcolson la yidhaahdo oo dhowr magaalo oo caalami ah sida magaalada mumbai iyo daar salaam iyo magaalo kaleba chartarkooda qoray wasaaradda arrimaha gudaha iyo magaalada muqdishona sharaf weyn ay u aadeen sidaa u sareeya inuu gacan ku siiyo sidii magaalada muqdisho ay u heli lahayd chartarka ay u baahan tahay chartar casri ah oo waktiga xaaladda ay magaalada muqdisho iyo dadka soomaaliyee ku jiraan la jaanqaadi karo waxaa kale oo guddiga technical teamka ah caawinayay laba qof oo kale oo khabiir ah oo ku takhasusay nidaamka dowladaha hoose oo lakala yihahdo eric iyo gabar la yihahdo harriet oo ayagana sidoo kale casharo iyo talooyin ku saabsan qaabka loo sameeyo shuruucda dowladaha hoose siiyey guddiga ay wasaaradda arrimaha gudaha soo xushay ee diyaarinaya nidaamka magaalada muqdisho lagu dhaqi lahaa ujeedada guddigu ay u yimaadeen magaalada jabuutina arrimahaas ayaa u weynaa in la isla fiiriyo oo dib u eegis lagu fiiriyo sharci hore qabyo ahaa oo magaalada muqdisho loo sameeyey iyo shuruuc kale oo qodobo ka tirsan shuruucda kale caasimadahaasi casri looga dhigo sharcigan in lagu biiriyo chartarka magaalada muqdisho marka waxayna guddiga iyo khubarada caalamiga ah ay isla eegayeen sidii laisu la isu waafajin lahaa amaba qodobada muhiimka ah ee ee magaranaysaa loo baahanya inay chartarka ku jiraan sidii looga soo qaadan lahaa meelo kale marka options badan iyo magaranaysaa qodobo laisla gartay inay ku haboon yihiin kan oo laakiin ay dhiman tahay in dadka lagala tashto oo bulshada loo bandhigo ayaa ayaaayuu shir ku saabsanaa sidii layskula eegi lahaa sidoo kalena in fursad loo siiyo dadka technicalka inay arkaan guddiga i c c da oo ay sidoo kalena isla fiiriyaan xaaladda iyo marxaladda uu maraayo dastuurka weyn ee qaranka iyo waxyaabaha ay dhici karto in dastuurka weyn ay ku jiraan ee taabanaya shuruucda magaalada muqdisho iyo jaaraskeeda intaba marka kulanka intaas ayuu ku saabsanaa maaragtay welina brosesska uu socdaa waxaa lagu guuleystay in mabda ahaan la isla garto qaabka uu noqonayo jaartarka magaalada muqdisho laakiin markan kabacdi waxaa la gelayaa marxalad in dadka muqdisho loo bandhigo chartarka qabyada ah waxa uu ka kooban yahay qodobadiisa lana sameeyo barnaamijyo xiriir ah oo dadka bulshada qeybaheeda kala duwan lagala tashanayo chartarka waxyaabaha laysla gartay ee chartarka muqdisho bal waxayna wax
waxaa kamid ah in tusaale ahaan chartarka kii hore ee qabyada ahaa waxaa markii la fiiriyey qodobo uu ka kooban yahay oo konton ahaa la arkay in qodobo badan oo muhiim ah oo hadda sida magaalooyinka u dhaqmaan markii la texgeliyo inay ka maqan yihiin chartarka qodobo tusaale ahaan sida mas-uuliyadda qofka muwaadinka magaalada u dhashay ka saaran magaaladiisa iyo mas-uuliyadda maamulka magaalada ka saaran bulshada uu hogaamiyo marka xuquuqda ay isku leeyihiin labada kana xukumo iyo kana xukuma oo kale oo in magaaladiina ay garowsato xuquuqda iyo mas-uuliyadda ka saaran adeeg gaarsiinta bulshada ay hogaamiso iyo qofka muwaadinka ah ee bulsho ee magaalada u dhashay ama degan ama ku nool mas-uuliyadda ka saaran magaaladiisa in qodobo loo arkay inay dhammaantood wada casri yihiin ayaa ayaa kamid ahayd in la sameeyo chartarka marka qodobadaas iyo iyo qodobo kale oo tusaale ahaan marka la eego adeegyada ay ay dowladda hoose gaarsiisa bulshada qofka muwaadinka muxuu xaq u leeyahay councilka ama golaha deegaanka ee matala bulshada maxaa xaq loogu leeyahay qofka muwaadinka ah siduu uga qayb qaadan karaa wadatashiga talaka bixinta iyo soo gudbinta baahidiisa ma ma challenge garayn karaa ama ma la loolsami karaa siyaasadaha ay ay councilku hirgelinayaan ayagoo wakiilka bulshada councilku ma isagoon dadka la tashan ayuu ayuu bulshada iska siyaasadihiisa ku hogaamin karaa marka waxyaaba fara badan oo la arkay in councilka iyo bulshaduba ay tahay in dastuur laga dhigo mas-uuliyadaha ay labadooda isku leeyihiin ayaa ayaa charter ku jira qodobada aada u fara badan yihiin laakiin waa charter aan aan ku wadno inuu noqon doono mid bulshada soomaaliyeed ee ku noqol magaalada caasimada ah ee muqdisho inuu ahaado mid si rasmi ah oo keli uga noqon kara muqdisho hore waxay ahayd caasimadii soomaaliya ma shuruuc oo iyadu ay leedahay oo kala way jireen shuruucdaas badankeedna lama lagama saaren charterka ama lama baabi'inin laakiin waxaa la sameeyey waxa weeye in shuruucdii qaarna laga dhigay qaar la la horumariyey oo la qorxiyey oo la casriyey qaarna lagu bedelay kuwo xuquuq badan siinaya dadka magaalada degan dadka maamulka awal waxaan ka nimid system awooddu ay ay ay tahay centralized oo ay dowladda dhexe adeegyada ay fulinayso hadda waxaa waxaa loo socdaa in adeegyadii ay badankood hoos imaanayaan dowladda hoose dowladda hoosena markaas waxaa aydan waajib ku ah inay inay la tashiga iyo talada ay hoos kasoo bilaabato marka meeshii nidaam maamulka uu kor ka imaanayo hadda hoos ayuu ka imaanaya bulshada ayaa ra'yiga iyo talada iyo danaha la fiirinayo dhammaan waana kuwo bulshada lagala tastay oo hoos laga soo bilaabay halkii awal kor inta laga yimaado hoos la aadayo marka charterku sida runta ah aada ay u xiiso badan yahay markii qofku uu akriyo waa mid markuu akriyo qodob qodob uu fiiriyo waa mid xuquuq badan siinaya dadka la la goormaa lasoo gabagabeynaya
waxaan waxaa sida wasaaraddu waxay jeceshahay inay charterkan oo bil ama waxyar bil ka badan inuu kusoo gabagaboobo laakiin waxaa muhiimadda uu ka dheeraan karaa sababtoo muhiimadda waxaa iskale dadka muqdisho markii loo bandhigo qaybahooda kala duwan waxaa lagu bilaabi doonaa dhammaan qaybaha odayaasha dhaqanka dadka siyaasiyiinta ah hogaamiyaasha qabaa-ilka hogaamiyaasha siyaasadda dadka degmooyinka ku nool haweenka ururada dhammaan dadkaas oo dhan si gooni gooni ah ayaa loogu bandhigi doonaa charterka markii wadatashigaas uu soo dhammaado oo wixii ay ahayd in laga qaato lagu daro charterka ama ay aqbalaan qodobada lasoo jeediyey ayaa charterka official ahaan loo gudbin doonaa golaha wasiirada waxaad xustay in i s c aada la kulanteen idinkoo oo dhinaca latashi la sameynay maxay tahay waxyaabahaas la soo qaadeen i c c waa guddiga qaranka ee madax bannaan ee qoraaya dastuurka federaalka ah ee dowladda soomaaliya sidaan ognahayna dastuurku meelo waxaa jira uu ka taabanayo magaalada muqdisho iyo maamul maamulada gobolada iyo degmooyinka ama maamul goboleedyada intaba marka si aysan u dhicin in charterkii iyo dastuurkiiba ay iska hor yimaadaan ayay noqotay in wadatashiga la gaarsiiyo guddigan i c c da sida runta ahna contribution aada u fiican ayay siiyeen guddigan technical teamka ah weli dastuurkii noqolkiisii ugu horreeyey ma uusan soo bixin oo bishan july horhaanteeda ayaa la filana soo baxo laakiin inta hadda aan wadatashigeega waxaa ku jirtay in si general ah layskula arkay waxyaabaha optionska ama hababka kala duwan ee federaalka muqdisho nooca ay noqonayso maaragtay iyo charterka waxa suurtagal waxa dastuurka waxa suurtagalka ah waxa suurtagalka ah inuu ka yidhaahdo magaalada muqdisho arrimahaasna si fiican ayaa la iskula fahmay
inoo iftiimiyo qodob ka mida qodobada oo oo contributionka iyagu ay ka geysteen ama talada ay kasoo jeediyeen ee i s c ama n c c ay weydiisay i c c tusaalahaan i c c du waxa mabda'iyan waxaa laisla aqoonsan yahay in charterka magaalada muqdisho uusan ka hor imaan karin dastuurka dalka oo dastuurka dalka ayaa markasta leh sareynta oo markasta charterka waana waafaqsanaada dastuurka qodobkaas waa mabda'iyan laisla waafaqay inaysan dhicin haddii ay gadaal kasoo baxaan markii labada charterka magaalada muqdisho iyo dastuurkuwa ay soo dhamaystirmaana hab oo maarata harmonization la yirahdo ama iswaafajin ama in la haysiiyo labada documenti ayaa dhici doonta laakiin ma rajeyneen inay imaanayaan wax soo baxaya taas ayadana waa laisla waafaqay laakiin qodobka oo ugu muhiimsan oo markii ay wada fariisteen labada guddi ee technicalka ah ee i c c da m c c da ay soo saareen wuxuu ahaa in optionska ayaa laisla barbar dhigay oo optionska magaalada muqdisho u furan in ay charter ahaan qaadato taasna waa arin dastuurka laftirkiisa hadda heerka uu maraya uusan go-aan ka qaadanin misaal ahaan optionska optionska waxaa kamid a magaalada muqdisho ma sida hadda ay tahay ay ahaanaysa caasimad iyo gobolka banaadir oo ka tirsan dowladda dhexe mise waxay ahaanaysaa ismaamul goboleed oo waxaa dib loo arrange garaynayaa deegaanka oo maaragtay waxaa laleeyahay sida puntland oo kale deegaan gobolka banaadir la yidhaahdo oo sidii ismaamul goboleed ah ayay noqonaysaa mise waxay noqonaysaa magaalo city ah oo toos ugu xiran dowladda dhexe dowladda federaalka ah marka optionska lasoo jeediyay dhammaan sidaas ah laakiin hadda qaabka ay ku socoto n c c waxa weye in magaalada muqdisho ay tahay caasimadii dalka magaalana ay tahay islamarkaasna ay magaalo madax u tahay gobolka banaadir oo la yaqaano degmooyinkiisa sidii marka ay xaaladdu ahayd waxba islama bedelin lakin waxaa la rabaa dastuur ama charter magaalada muqdisho ay leedahay oo siinaya micno gaar ah caasimad weeye waa xaruntii qaranka waa magaaladii ganacsiga ugu weyneed dadka ugu badanna ay ku noolaayeen marka inay hesho charter gooni ka dhigaya ayadii wey muhiimada waxyaaba xiiso badan ayaa taabatay oo oo loo baahan yahay in aada loo ifteemiyo magaalada muqdisho waxaa ku furan sanadahan dambe sidii ay colaadii u dhaceen caasimadnimadeediiba in la farageliyo arrimahaas ma ku xifteen arrinkaas magaalada muqdisho caasimadeed caasimadnimadeeda marna dood lagama keenin marna la isku madiyin aasan ishin in looga hadlo oo la yidhaahdo muqdisho ma noqon karta caasimadii dalka iyo ma noqon karta marnaba marna waxaa jirtay in la yidhaahdo laguma shaqayn karo hadda xaaladda ay ku jirto darteed oo la yidhaahdo ama baydhabo hala tago ama jawhar magaalooyin kalena waa lasoo jeediyey laakiin marna stateska magaalada muqdisho ay dalka ugu fadhiso in lagala wareego xurmadii caasimadnimo marna ma soo gelin laakiin haddii xataa taas la qaato ma ahan arin oo ama laga argagaxo ama lala yaabo in la yidhaahdo caasimadii caasimaddu waxa kaliya ay tahay waxa weye waa fadhigii dowladda fadhiga dowladda meel kale hala geeyo wax problem ma aha dadka waxaa adduunkuna marxalado uu soo maray wey oo in in maaragtay magaalo waxaa jirta la yihahdo capital maaragtay magaalada capital commercial city oo kale yani magaalo caasimad xarun u ah ganacsiga iyo iyo horumarka dalka iyo magaalo xarun u ah xukuumadda ama waxaa la samayn karaa in in xukuumadda laftirkeedii laamaheedii muhiimka ahaa gobolada dalka loo qaybiyo oo la yidhahdo baarlamaanka halkaas xarun u ah xukuumaddana halkaas baa xarun u ah garsoorkana halkaas baa xarun u ah dhammaan waa options jira waayo waxa oo dadka soomaaliyeedna ay ay la yaabaan ama ay ay ay ay ka ay ka hor yimaadaan uma arko haddii sidaa loo arko inay arrangementkami tahay magaalada muqdisho waxaa muhiima waa magaalo weyn dadka ugu badan ay ku nool yihiin inaan maalin kasta lagu dul dagaalamin in aan xukunka la isku dilin oo dadkeeda aan la badin maalin walba inay qaxaan in ma garanaysaa hantidooda la baabi'iyo in maaragta horumarka laga hor istaago in dherigii siyaasadeed maalinkaas ayada halka meesha lagu kariyo uu ahaado oo dadkii aan loo diido inay horumaraan oo ay ganacsadaan oo ay waxbartaan oo ay shaqaystaan oo sida ummadaha kale ay horumar gaaraan magaalada marka haddii siyaasaddii uu noqdo wax aan aan uu noqdo dheri dhagax kulul oo aan gacanta lagu hayn karin haddii dadka muqdisho ay go-aansadaan yidhahdo meesha bahasha meel kale halala aado yacni inay maslaxadeeda sidaas tahay ayaaba suurtagala oo maanta labaatan sano ayaa muqdisho ka dhumay horumar ay gaari lahayd maaragtay investment ama maalgelin ay heli lahayd nabadgelyo ay dadkooda ku noolaan lahaayeen hantideeda markasta oo madaxda soo kacdaba waa la baabi'inaya waxaasna badankood waa siyaasada iyo xukunka oo la isku dilaayo marka dowladnimaduna waa wax dadka ka dhexeeya marka haddii dadku ay go-aansadaan inay inay dowladnimadii meel kale geystaan dadka muqdisho waa inay soo dhaweeyaan aan dib usoo noqono xubnaha n c c ama guddiga sharci samaynta magaalada muqdisho xaggay ka soo jeedaan maxayna kala yihiin aqoon noocay leeyihiin bal basraa naga
waxaan isku daynay in in la isu keeno dadka magaalada muqdisho ugu firfircoon xagga bulshada raiiska sharci yaqaano dadka u dooda dadka dhammaantoodna ay ka tirsan yihiin guddiga technical teamka guddiga farsamo ee charterka magaalada muqdisho qoraayo waana xil ayaana la iska saaray in dadkii saxda ahaa wakiil rasmiga ka noqon lahaa charter qorista magaalada muqdisho inay ka mid ahaadaan guddigan marka xubnaha markii shaksi loo fiiriyo aniga aragtiyeedu waxa wey inay yihiin dad capable oo ah oo karti u leh inay magaalada muqdisho sharcigeedii ay lug ku lahaadaan ayagoo sharciga ma qorayaan laakiin waxa weeye waxay soo bandhigayaan oo keliya yani optionskii la qaadan lahaa talada dastuurka nuucu aan lahaa iyo qodobada ay tahay inay ku jiraan iyo qodobada aysan ahayn inay ku jiraan intaba bulshada magaalada muqdisho ayaa lagala tashanaya qaabkee lagu soo xulay
waxaa lagu soo xulay khibrad waa qayb kamid a qualificationka qofku inuu inuu inuu istaaxilo inuu inuu maaragtay arrimaha laga hadlayo inuu inuu wax ku beerin karo sharci yaqaano ayaa ku jira dad academic ah
nidaamka four point fiveka federaalki shareeca alislaami intoo dhan dalka way ka jiraan ma habkee lagu soo xulay wel magaalada muqdisho dhammaan tiimka waxaa ku jira horta dhammaan qabaa-ilada soomaaliya oo dhan way ku wada jiraan oo qabiil qabiilada waaweyn sida hadda aad ka dhawaajisay forbintaas laihahda ee ka maqan ma jiro kulligood waa ay ka wada tirsan yihiin laakiin anigu ma hubo in tira ahaan la ekeysiiyo sababtoo ah anaku muhiim nooma ahayn in in qabiilo wax loo qaybinayo laakiin waxaa muhiimadda la saaray waxa weeye in qof kasta dadka degan magaalada muqdisho ay dad wakiilka ah oo charterkooda matalin kara inay magaa inay guddigii ka mid ahaadaan marka magaalada muqdishona qabiilada waa lagu kala badan yahay oo laakiin soomaali oo dhan ayaa degan soomaali oo dhan ayayna caasimad u tahay marka arrintan marka four point fiveka un waa xaalad iska kumeel gaar oo dalka uu ka gudbi doono markii constituency
haddii aan kula kaftamo mala dhihi karaa beelo gaara ayaa u badnaa guddiga laftirkiisa oo oo sidaas darteed macnaha lama dhihi karo nidaamkii four point fiveka lama waafiq wel nidaam dhexaya ma jiro in magaalada muqdisho four point five wax loogu qaybiyo meelay ku qorantaa ma jirto laakiin matalaada soomaaliya markay ama dastuur samaysanayso ama dowlad xukuumad ay samaysanayso ama ay xubnaha dowladda u matalaya qabiilada in four point five lagu saleeyo ayuu ahaa arrangementiga muqdisho is different maaragtay muqdisho soomaalida way degan tahay laakiin marka la fiiriyo densityga populationka ma loo sina ayadoo taas laga shidaal qaadanayo ayaana la sameeyey in aniga hadda marka guddiga sida hoose loo fiiriyo dhammaan qabiilada oo dhan ay ku wada jiraan laakiin muhiimadda oo focuska la saaray waxa weeyaan in dad oo qualified ah oo looyara ah oo academic ah oo la yaqaano bulshada ay garanayso oo ah dadkii bulshada rayidka u dhaqaaqi jiray inay soo galaan oo dad la aqoonsan karo marka marka dadka muqdisho aysan dhihi karin dad aan magaaladii ama deganayn ama aqoon u lahayn ama dadkeedii ka tirsanayn ayaa ayaa lug ku leh charterkeedii laakiin sida mar hore oo ka dhawaajiyey wasiiru dowlaha waxa uu sheegay in toban xubnood ay yihiin guddiga n c c haddana waxaa ka muuqatay kulankiinan abaabada u xirnaa tiro ka badan bal arrinkaas qaabkee laysu waafajinaya
waxa oo ma garanaysaa markii hore toban ayuu ahaa kadib koo iyo toban ayuu noqday haddana qof kale ayaa gadaal looga soo dara hadda labiiyo toban way xubnaha iyaga infact qof waa qof waxqora xogeyn iyo saas ah laakiin qofka kaloo dheeriga ah arrangementiga xagga doodaha markii ay ka timid beelaha iyo waxyaaba sidaas ayaa wax lagu saleeyay waayo laakiin kow iyo toban qofood waa waa number fair ah oo markii la fiiriyo xataa tirada dheeriga ah waxay saacidaysaa in guddigu markii laba u qaybsamo in majority-ga qof dheerida in la tixgeliyo marka kow iyo toban xubnood ayaa rasmi ahaan technical teamka uu ka koobay hadda markaad eegtay qaabka aada doodaha macnaha loo sameynaya ama kulamadiina u dhacayaan mala dhihi karaa guddigu wuu isla gacan qaaday
si fiican guddiga markii la eego sidii ay kulamadooda doodaha ay uga qaybgalayeen markii ay la kulmayeen khubrada caalamiga international expertska markii charterka qodob qodob looga doodayey contributionkooda iyo sida ay u dhaqmayeen dhammaan waxaan dhihi karaa waa wa waa excellent okay yaa guddoomiye ah guddigan
guddiga waxaa guddoomiye oo ah gabar looyarada oo layihahdo xabiibo jimcaale oo abukaata sidoo kalena ah madaxa haweenka soomaaliyeed ee garyaqaanada ah marka women lawyers association oo layihahdo ayay sidoo kale guddoomiye u tahay okay guddigani ma wasaaradda maadaama sharci sameyn uu yahay oo sharci sameynta magaalada muqdisho yahay ma wuxuu hoostagaa wasaaradda arrimaha gudaha mise sharci ahaan waxa uu hoostagaa wasaaradda dastuurka arrimaha federal wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo la tashanaysa lana shaqeynaysa wasaaradda constitutionka ayay guddigan soo samaysa lakin guddiga waxaa mandate-ka siiyey oo ay si toos ah u hoos yimaadaan wasaaradda arrimaha gudaha barnaamijka sharci sameynta magaalada muqdishona barnaamij ahaanba waxa uu si toos ah u hoostagaa wasaaradda arrimaha gudaha wasaarado wada shaqeyn aan la leenahay iyo commission inta way jiraan sida wasaaradda dastuurka iyo wasaare iyo guddiga qaranka ee dastuurka i f c c da intaba laakiin wada shaqeyn weye iyo in maaragtay arrimaha quse ee wasaaradda ama guddigaas in lagala tasto laakiin barnaamijka magaalada muqdisho dastuuri charterkeeda waa barnaamij ay toos u hogaamineyso wasaaradda arrimaha gudaha mala dhihi karaa guddigani ma ahan mid guddi madax banaan maadaama ay wasaaradda arrimaha gudaha uu hoos tagayo lama dhihi soo lama dhihi karo guddigu ma ahan guddi madax banaan sharci kasta uu soo diyaariyana waa mid wasaaraddu ay u meerisay soo lama dhihi karo
guddiga roolkiisa waa cad yahay roolka wasaaradduna way caddahay guddiga roolkiisa waxa weeye qodobada dastuurka iyo charterka iyo la tashiga dadweynaha iyo proceedingka maaragtay habka loo marayo charterka diyaarintiisa ayay u madax banaan yihiin oo wasaaraddu kuma faragelin karto umana yeerin karto sida iyadu ay rabto oo ma dhihi karto tusaale ahaan qodobka iyo qodobka uma baahnina ka saara laakiin sidoo kalena wasaaraddu waxay ilaalinaysaa in guddigu ay xilkooda ay ku xadgudbaan oo ay soo qoraan waxa aan laysla ogeyn marka awoodda waxaa iskale taladana waxaa iskale shacbiga loo celinaa guddigu wasaaradduna waxay leedahay rool ah inay sahasho ay agaasinto ay isku dabarido habsan socodka nidaamka lagu soo qoray ee charterka laakiin arinta qodobada uu ka koobnaan doono charterka iyo sida ay u socdo iyo charterka nuuciisa intaba guddiguna ma go-aanin karo wasaaradduna ma go-aanin karto waxbaa lasoo bandhigaya inta la isu geeyo shacbiga ayaa la horgeynaya shacbiga ayaana talada iskale kalsooni intee laeg ayaa lagu qabi karaa diyaarinta uu soo diyaariyay guddigan iyo macnaha rabitaanka mxuaha wasaaradda iyo kan shacabka in la iswaafajiyo guddiga wuxuu isticmaalayaa formula formula international standard in charter waafaqsan sida ay u shaqeeyaan nidaamyada caasimadaha caalamiga iyo magaalooyinka waaweyn oo kale magaaladu wax laisla yaqaano waayo councilka awoodaha councilka uleeyahay mayorka councilka ule awoodda uleeyahay waajibaadka laga rabo maaragtay councilka inuu dadka u qabto maxaa looga baahan yahay inuu yeelo ama uusan yeelin golaha deegaanka meeyarku awoodiisa in la xadido in dadka loo in dadka la siiyo fursad sharciga ay qoran tahay qodobo sharciga ku jira fasaxaya in shacbigu uu ka hor imaan karo oo uu systemka u adeegsan karo in la challenge gareeyo go-aano u qaatay golaha ama go-aano u qaatay meyer marka awoodda iyo maaragtay wax oon la fahmi karin charter ahaan meesha uu kaga jiro international standardka cidina ma soo gudbinaysa laakiin un charterku waxa uu sameynayaa in in in maaragtay magaalada muqdisho ay hesho system system maamul oo maxaa sidee wax loo sameynaya sidee wax loo yaa waxaas qabanaya yaa magaranaysaa awooddaas le yaa kan yeeli kara yaan yeeli karin waxyaaba un sidaas wey oo qodob hore waxaa u dhacday guddoonkii ama xilligan hadda haya in micnaha xoogaa qaaqulooyin ay ama shaqaqooyin ay ka dhex dhacaan in guddoomiyaha isagoo maqan guddoomiya ku-xigeenka uu micnaha amaro kala sare uu samaysto marka arrimahaas meesha ka dhacay oo heer micnaha dhibaatooyin inaan laga sii hadlo ama horey saxaafaddu ay uga hadashay lawada ogyahay la jebiyo xafiisyo ciidamo la keeno waxyaabahaas oo kale ay dhaceen qaabkaas maxaa lagu maamuli karaa ama wax go-aan ama laska soo qaaday yani charterka waxaa loogu talagalay waxa weye inuu inuu inuu inuu inuu sharci u keeno inaysan dhicin in maamulka iyo awoodaha iyo xadgudubyada shaqada sida loo kala leeyahay aysan isku khaldamin in ay caddahay charterku wuxuu sameynayo inuu kala organize gareeyo sida awoodaha loo kala leeyahay sida mas-uuliyaduhu ay kala yihiin qof walba wixiisa mandatekiisa inay caddahay sida nidaamka kala sareynta processka loo maraayo wax walba tallaabo kasta marka la qaadayo in haddii si toos ah charter magaalada muqdisho ay leedahay oo lagu dhaqmaayo isqabqabsi iyo in la doodo ama la isku wareero yaa waxaas qabanaya yaasaan yaa awooddaas le meesha way ka baxaysaa markaad eegto hadda qaabka waxaad u socdaan horey dastuurkan ama sharcigan maamulka gobolka banaadir muddo mudduu soo socday ilaa haddana weli ma saldhigin mana dhigi karaa waa arintu waa shimbiriya heesta oo dhaqaalo lasaga guranayo oo ilaa wax oo tilaabo la qaadi karaa ma jirto ma la dhigi karaa maya lama dhigi karo waxyaabaha aniku aan aaminsanahay inay xataa sii sii dheereeyaan dowlad la-aanta iyo in magaalada muqdisho la awoodi waayo inaan inaan nidaam dawli ah oo shaqeeya iyo kala dambeynba laga waayo waxaa kow ka ah in aysan lahayn maamul heer gobol ama heer magaalo ah oo dastuur ah haddii xataa dowladda dhexe ay meesha ka baxdo ama ay ma rajeyneyno in aan gadaal u noqon doono laakiin waxaa waxaa shaqeyn kara magaaladu maamulkeedii iyo iyo systemkeedii inay sii ilaashato oo aysan mar kasta noqon wax ku xiran dowlad dhexe ayuu dastuurku dastuurku abuuraya dastuurku wuxuu abuurayaa charterku wuxuu abuurayaa in magaaladu ay ay dadka degani ay jiraan cid dowladda dhexe ka sokeysa oo ay la xisaabtamaan cid ay adeegyada ka sugaan cid ay maaragtay ay wakiil uga ah siyaasadda iyo adeega dhinac walbaba dastuurku marka wuxuu sidoo kale xuquuq iyo awood siinaya shacabka magaalada muqdisho degan ay kula xisaabtamaan dadka madaxda u ah ama golaha deegaanka ugu jira amaba hogaamiyaasha maamulka magaalada sida meeyarka iyo ku-xigeenadiisa adoo eegayo qaabkii ay hadda wax u socdeen dad baqaya ka tirsan guddiga oo nooc kasta leh islamarkaana macnaha magaaladii muqdishona ee xadkeeda ahaan uu soo kooban yahay siday ku diyaarin karaan dastuur ama sharci ay leedahay gobolka banaadir ama caasimadda muqdisho iyadoo macnaha uu xubin kastaba uu ka dhiganayo yaan lay arag ama yaan lay ogaan oo kale siyaasad oo wasaaraddu ay taageersan tahay oo oo dhexaysa in qofku uu ka dhunto mas-uuliyaddiisa inuu magaalada muqdisho qeyb ka qaato jaartar qoristeeda ma jirto haddii qof sidaas u go-aansadana xaq ayuu leeyahay wasaaradduna iyadana xaq ay leedahay inay dib u eegto maaragtay kaalinta qofkan uu ku leeyahay guddiga iyo contributionkiisa sababtoo ah wax suuq madow ah ama wax armaajo hoosteed la gashanayo ma ahan charterkani waa wax public ah oo ummadda la rabo in loosoo bandhigo dadka wadana la yaqaano ma garanaysaa ummadana waa lala tashanaya geed walba ayaa loogu tegaya wadatashigaas iyo iyo ma garanaysaa broceskaasna waxaa keliya ka qaybgeli kara qof diyaar oo ayna shaqada si waafi ah oo hufan uu u fuliya
ma leeyahay guddigan guddiyo gaar oo macnaha oo ofshino kala duwan oo guddiyo u shaqeeya wuxuu leeyahay saddex guddi guddi la yidhaha drafting committee oo guddigii qorayay ama dib u qorayay isuna keenayay qodobada uu charter ka kooban yahay wuxuu leeyahay guddi la yidhaha civic education ama wacyigelinta bulshada iyo guddi la yidhahdo public consultation la tashiga dadweynaha marka guddiyadaas dhan isugu jira laakiin tiim ahaan ayay u wada shaqeeyaan oo waa sidii hal tiim oo shaqo wada qabanaya magaalada muqdisho waxaa idinkula dagaalamayo ofshino kala duwan ama kooxo kala duwan ayaa idinkula dagaalamayo dowladduna inta ay hayso ama maamulkeeda hadda haysto waa in yaroo kooban sharcigaas aad sameynaysaa maxay ku ka soconaya marka wel sharciga waa ummadda soomaaliyada loo sameynaya hadda waad ku doodi kartaa in magaalada aysan gacanta ugu wada jirin dowladda laakiin xaalku sidaa ma wada ahaanayo laakiin ujeedada laga hadla xataa dowladdan oo keliya ma ah laakiin waxaa loo socda waxaa weeye in dadkaas institution ayaa la dhisaya hay-adihii wax maamuli lahaa wixii ay ku maamuli lahaayeen documentigii ah ayaa la diyaarinaya aana wax loogu talagalay in cid kasta ay ka faa'iidaysato jiil maanta kaliya joogana aan aan si goona u taabanayn in lasii horumariyo oo wax laga bedelo way jiri doontaa laakiin waa wax loogu talagalay in documente aasaasi ah ay u noqdaan maamulka magaalada muqdisho iyo dadka ku noolba inay helaan charter ay ku dhaqmaan
maadaama aad tahay la taliyihii wasaaradda arrimaha gudaha maxaad soo jeedinaysaa shacabka muqdisho ee ku dhagaysanaya meel kasta ay joogaan iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed
shacabka muqdisho infact waxaa weye waxaa muhiima inay inay fahmaan ujeedada laga leeyahay dastuurka marar badan waxaa dhacday in dadka la xukumo iyo kuwa xukuma intaba dagaalkooda muddo dheer soo taagnaa haddii marka la helo sharci ama nidaam dadka ka yimid oo kala cadeynaya waajibaadka iyo mas-uuliyadaha labada qol ay isku leeyihiin waxaa yaraanaysa in awooddii lagu takasulo in shacabka hantidoodii iyo ama awoodoodii lagu ammaansado dadka madaxda ah in si xilkasdaro ah loo isticmaalo intaba marka in dadku marka ay qeyb ku lahaadaan taladooda wixii lagu xukumi lahaa ama nidaamkii nidaamkii lagu dhaqi lahaa inay wax ku lahaadaan wey midda kaloo la doonaya in la cadeeyo waxaa kamid a yani dad baa aan aqoon ulahayn diinta ayaa waxay isku khaldaan shuruucda maamulka loogu talagalay iyo sharciyada samaawiga ah ee ilaahay uu koomkan usoo dejiyey dadka muslimka ahna la siiyey inay aqbalaan sharciyadan oo loo sameynayo magaalada ama shaatarka muqdisho ama dastuurka qaranka mabaadi cad oo ka dhigan ayaa jira mabaadidaas waxa weeye in sharciga ama kan ha ahaado dastuurka magaalada muqdisho ama ha ahaado dastuurka qaranka inuusan ka hor imaanaynin qodob ka mid ahna shareecada islaamka waa inuu u waafaqsanaadaa oo dastuurka ayaa la waafajinayaa shareecada islaamka ma ahan in shareecada maaragtay wax ka horjeeda amaba wax diinta islaamka aan waafaqsanayn dadkii loo keenayo ujeedada marka waxa weeyaan in la helo ilaa adduun cashri ah ayaan joognaa in wax walbaba ummaddu ay qandaraas ama contract ay gasho oo ninka wax xukumaya uu yidhaahdo awoodeeda waa intaan sidan baad iisoo dooranaysaa marka la dooranayo xubnaha intaas tiro la-eg ayaa ayaa madax noqonaysa awooda san sidaas weye waxyaabahaasna maaragtay wax oo la isku ogol yahay waay oo maaragtay golaha deegaanku meeqa xubnood u noqonaya yaa madax u noqonayo qofku siduu madax ku noqonayo siduu isku sharaxaya meeqa coduu u baahan yahay meeqa sanuu xilka haynaya maaragtay maxaa waajiboo laga rabaa yaa dhulka nadaafadiis ka shaqeynaya yaa biyaha ka shaqeynaya yaa adeegyadii kale ee bulshada sameynaya aniga canshuurta laga qaado maxaa lagu qabanaya sideen ku ogaanaya in maaragta lacagteedii si loo waxyaabahaas dhan marka shuruuc oo dawli ah oo maaragtay ummadda masaalixdeeda ka hadlaysa in loo dejiyo wey laakiin ujeedadu ma ahan in ummadda wax wax maaragtay diinta islaam ka hor imaanaya ama aan aan waafaqsanin shareecada in lasoo qoro taas annaga ayaaba ka horjeedna aada iyo aada ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa la taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda kumeelgaalka soomaaliya cabdiqaadir guutaale oo iigu waramayey hotel panorama ee caasimada dalka jabuuti labayi labaatankii bishii lixaad labada kun iyo tobanka